aad iyo aad baad u mahadsantahay khadar cakule walaal sidaa aad og tahay maanta waxaanu dah furnay dugsiga lagu baranayo duulimaadyada rayidka ah iyo kuwa ciidamadaba ee jamhuuriyadda somalilan dugsigaasoon iska kaashanay dugsiga caalamiga laydhaa air tolerance professional ee ku yaalla waddanka serbiya arrintaasoo ah arrinta muddo aanu ka soo shaqaynaynay ujeeddadeeduna tahay sidii loo heli laha duuliyayaal reer somalilan ah oo diyaaradaha rayidka iyo kuwa ciidamadaba duulin kara waayo dadkii reer somalilan ee duulista ama culumta aviationka aqoonta u lahaa maadaama muddo dheeri ay ka soo wareegtay burburkii jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee somalilan iyo soomaaliyaba ku midaysnaayeen ay la dumeen hay-adihii duulimaadaduna muddadaa dheeri ka soo wareegtay waxay sababtay in dadka intoodii badnayd ay dhinteen inta noolina maanta ay da' yihiin marka waxaa loo baahday noloshuna casri maanta ay noqonayso waxaynu u baahannahay duuliyayaal injineero khubaro aviationka ama duulista koorsooyinkeeda kala duwan ku takhasusay baynu u baahannahay tiro badanna waynu u baahannahay in gudaha waddanka ka shaqaysa iyo in xirfad ahaan ku shaqo tagtaba marka maadaama dadkii o dhan aan dibadda loo diri karayn shaqaalihii o dhan loo diri karayn arrintaa runtii ayay iskuolku arrintaasuu inaga caawinayaa waana arrin runtii muhiimad weyn qaranka u leh iyo guud ahaan gobolkaba
waan gartay marka diyaaradahan iminka hargeysa ka kacaya matalan tababarka lagu qaadanayo halkee laga hageeya daro aad iyo aad baad umahadsan tahay walaal diyaaradahan de iyo diyaaradaha kale waddanka yimaadaba waxaa laga maamulaa xarunta f i c flight information center ee ku taala garoonka cigaal international airport sidaad ka warqabtana bishii february labiyo tobankeedii somalilan waxay ku dhawaaqday inay hawadeeda gaar u maamulanayso intii wax ka dambeysay intaa wax wada shaqayna iyo wax xidhiidha oo naga dhexeeya muqdisho ma jiraan markaa si gooniya baan u maamulanay hawadeeda diyaaradahan iyo kuwa cigaal yimaaday iyo kuwa burca ka degay kuwa ka dega ceergaabana dhammaan taawaradaeeda ayay ka soo hadlaan arrintan waxay dadka xasuusinaysaa murankii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey dhinaca hawada ee sanadkan horraantiisii bilowday marka aan ku weydiiyo maaraya cumar sayid halkee bay ku dambeysay murankii idinkii dowladda federaalka ee soomaaliya idiin dhexeeyey ee la xidhiidhay arrinta maamulidda hawada arrintii hawadu halkay ku dambaysayna walaal waxa weeyaan kolley dadkao dhanna badankeedu way iska og yihiin hawadu wax muran geli kara maaha dhibaato badan wax qaadi karana maaha waa meel loogu talagalay inay sayf ahaato oo aan lagu murmin markii somalilan ay maamulkeeda hawada la soo wareegtay ee iyaguna dhinaca kale ka soo hadleen diyaaradaha aad iyo aad u badan baa runtii arrintaa ka cawday waa gartay maareye marka cumar sayid maxay uga dhigantahy dhalinyarada somalilan ilan waxaynu ognay soddonkii sana u dambeeye dhalinyaradii dhalatay ama barbaartayba inaanay war ka haynin wax aviation ama duulista hawada cilmigeeda aqoonteeda diyaaradaha waxaasoo dhan marka arrintani maxay tahay dhalinyarada maxay uga dhigan tahay khadar walaaloyn waxa weeyaan waa run dhalinyarada reer somalilan badankooda waa laga yaaba inayn maxadkan aqoon badan u lahayn laakiin waxaan kuu sheegaya maxadkani ma aha maxad keligii inaanu asaasnay haddii sababa oo intan inoo jirta maxadkana ka furan oo la mida waxaa la mida kenya maxadka ka furan baa la mida gaana waddanka laydhaa ayaa isaguna la mida waxaa senegal baa isagana la mida khadar intaasoo waddan baanu dee tagnay oo curriculumkoodii soo qaadnay oo say u shaqeeyaan aan eegnay adduunyada maanta wax daah saaranimo ma jiro wax walba adduunka wuxuu iska noqday sidii global waa tuuloo kale marka manaahijta la isticmaalayo iyo maaragtay diyaaradaha la isticmaalayo iyo curriculumka iyo wuxuba waxa weeye waa waa online baad ku heli kartaa waad booqan kartaa waad la xidhiiri kartaa marka anagu best practiceka adeegsanayna waxaan rabnaa school european certificate bixinaya oo through serbian institute sii maraya inaanu samayno oo licenkii shirkadda aanu heshiiska la gallay baanu eegnay ardaydii kasoo baxday iyo alumnayigoodaanu eegnay profiling baanu ku samaynay marka walaal arrin in ku guulaysanayno oo dhalinyarada reer somalilandna fursad u noqonaysa oo maarata aviationku waa waa xirfad waa xirfad lagu shaqaysto haddaad dowladdu shaqaynaysa haddaad private u shaqaynaysaba mustaqbalkan waxaa laga yaabaa dadka maalqabeenka iyo diyaarado gaara ay samaysan karaan marka sida nimikaba darawaliinta dadku ay gawaarida u kaxeeyaan ayay adduunyadana jiraan dad diyaaradaha kaxayn karo ku shaqaysan karo oo maaragtay private pilot license qaadan kara b b l license la yidhaha qaadan kara iyo ka kale commercialkaba marka fursad shaqa abuurna way tahay fursad qarannimay tahay iskuolkuna khadar walaal keligeena nooma furna wuxuu furan yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan guud ahaan gobolka ciddii danaynaysa gacmo furan baa lagu soo dhaweynayaa iskuolkuna runtii marka horeba wuu diyaar garoobay inuu qaabilo ardayda meel kastay ka imanayaan iyadoon maaragtay la cunsuriyadeynin oon cidna dhibaato loo geysanayn maxaa ka dambeeya dadka qaar waxay leeyihiin somaliland waxay doonaysaa inay shirkaddii diyaaradaha samaysato waxaanu doonaynaa mustaqbalka inaanu hello somaliland somaliland airlines inaan samayno sidii hay-adda tuurista markii lai wareej lai magacaabay aan ku ballan qaaday marka la samaynayo shirkad diyaaradeed oo maaragtay waddamo badan aanu kala wada hadalay sida ethiopian airline iyo waddamo badan aanu tala sheekaysanay sidaynu u samayn karno somaliland airline waxaa naloo soo dhigay guidelines ama maaragtay jaantus la raacayo ilaa maalintaas somaliland airline la samaynayo marka barnaamijkii jaantuska annagoo ku soconna waxaa ka mid ah inaynu hello duuliyayaal maxalli oo reer somalilaana waayo diyaaraddu had iyo jeer kuma tiirsanaan karto duuliyayaal caalamiya maadaama qiimahoodu aad iyo aad u sarreeyo marka waxay qayb ka tahay iskuulkan furustiisu inaynu hello si loo aasaaso shirkadda somaliland airline muxuu ahayey duuliyayaal reer somaliland oo dhallinyaro in la helo ayaa loo baahanya waana qaybun ka mid ah siyaasadda xisbiga kulmiye ee madaxweyne muuse biixi cabdi oo uu ku jiray qorshe horumarineedkii qaranka ee labaad n d b two in la aasaaso somaliland aviation academy